faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada qodobada saaka ugu dooroona waxay kala yihiin madaxweynaha maamulka puntland oo shir jaraad isugu yeedhay guddiga amniga gobolka bari ciidamada dowladda iyo al-shabaab uu ku dagaalama shabeellada hoose xaalad deg deg oo lagu soo rogay muqdisho iyo howlgallo cusub oo socda dowladda soomaaliya iyo etoobiya oo heshiisyo kala saxiixday dabka kaxe goob ganacsi oo ku taalla magaalada guruceel duuqa magaalada muqdisho injineer yurusof oo ka hadla nooca howlgallada culus ee ka bilowda muqdisho shabaab oo afar ruux ku toogto goob fagaaraha ku taalla gobolka jubbada hoose qodobada caalamka saaka warkaad ku dhegaysan doontiinna waxaa ka mida sanad guuradii koowaad ee dabadbaxayaasha qaso oo maanta la xusayo iyo madaxweyne ku-xigeenka afghanistaan oo isku dilday dil ka badbaaday qodobadaasi waa qaar ka mida dhegaystayaal kuwa iyo kuwo kale goorow diyaar garooba
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhdan ay ku aastaysan tahay soddon iyo kowda bisha saddexaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka kusoo dhowaada qodobada maqashano intaasi ka fidsan madaxweynaha maamulka puntland ayaa shir jaraad ku isugu yeeray guddiga amniga ee gobolka bari madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa qorshaha qasriga madaxtooyada ee magaalada boosaaso kulan kula qaatay guddiga amniga ee gobolka bari madaxweyne deni oo shalay gaaray caasimada ganacsiga ee puntland ee boosaaso ayaa markii kulanka isugu yeeray guddiga amniga kulankaasi waxaa looga hadlay adkeynta amniga soo celinta hanaanka dowladnimo iyo isdhexgalka bulshada wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka puntland cabdi samed maxamed galdan ayaa ka warbixiyay kulanka dhexmaray wasiirada amniga iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka puntland bismi illah alxamdu lilah maantay oo ahayd soddonka bisha saddexaad laba kun iyo toban wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda puntland iyo mas-uuliyiintii dowladda ee kasoo horreysay madaxweynaha kadib waxaa loo soo gelbiyey madaxtooyada magaalada boosaaso halkaasoo uu ku nastay isla caaway waxa uu madaxweynuhu ugu yeeray xarunta madaxtooyada ee magaalada boosaaso dhammaan xubnihii golaha xukuumadda ee magaalada boosaaso qaarna horey u joogay qaarna ay safarka madaxweynaha ku heliyeen maamulka gobolka iyo ka degmada iyo dhammaan laamaha amniga si guud waxaa la isaga xog waraystay xaaladda guud ee amni ee magaalada boosaaso iyo gobolka bari kadibna waxaa ballan guud laga yeeshay qorshaha amniga ee heer gobol iyo magaalada boosaaso arrintaasna waxay kusoo dhammaatay jawi aada u wanaagsan
ciidamada dowladda iyo al-shabaab ayaa ku dagaalama gobolka shabeellada hoose wararka naga soo gaaraya degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxay sheegayaan inay xala dagaal culus oo duleedka degmadaas uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo ururka al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo ay weerar ku qaadeen xarumo ay ciidamada ka tirsan dowladda ay ku leeyihiin duleedka degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose dadka deegaanka lagu dagaalamaya ayaa waxay sheegayaan in muddo saacado ku dhow ay maqlayeen dagaalkaas dhex maray ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab balse aysan caddayn karin khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in iska difaaceen weerarka kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana ay khasaare gaarsiiyeen waa sida hadalka u dhigeen wararka saaka naga soo gaaraya degmada qoryooley waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay wadaan dhaqdhaqaaq ciidan iyo howlgallo lagu baadigoobayo dadkii weerarkaasi ku soo qaaday saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin duleedka degmada qoryooley gobolka shabeellada hoose waxaa inta badan ku dagaalamaa ciidamada dowladda kuwa ururka al-shabaab kadib markii al-shabaab wayra ku qaadaan saldhigyamada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin gobolkaasi shabeellada hoose dowladda soomaaliya iyo etoobiya ayaa kala sixiday heshiisyo kulan ay yeesheen wasiirka xanaanada xoolaha iyo dhirta ee daaqa ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xuseen maxamuud sheekh xuseen iyo wasiirka beeraha etoobiya mudane cumar xuseen loogana laguna qabtay magaalada ardisababa taariikhdu markay ahayd labaatan iyo sideed maarso ayaa lagu kala saxiixday heshiisyo afgarada oo ku saabsan isdhexgalka wadashaqaynta arrimaha caafimaadka xoolaha iyo suuqaynta iyo horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ee ku nool labada dal waxay isla soo qaadeen labada wasiir sida ay isugu soo dhoweyn lahaa ganacsiga iyo sidoo kale isku socodka bulshada etoobiya iyo soomaaliya kulanka ayaa waxay sidoo kale isaga hadleen in la samayn doono isdhexgal bulsho iyo sidoo kale ganacsiga oo labada dowladood ay iska kaashan doonaan dab ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taalla degmada gurceel wararkaana ka helayna degmada gurceel ayaa waxay sheegayaan in goor dhow ah kaalin shidaal oo ku taalla degmadaasi uu ka kacay dab khasare geystay dabka oo ku sii fiday goob ganacsi oo kale oo lagu magacaabo shirkadda beder ayaa markii hore ka bilowday kaalin shidaal oo shirkaddu lahayd iyadoona uu ku sii fiday goobo kale oo ganacsi oo ka agdhowa goobtaasi dad ku sugan degmada gurceel ayaa sheegaya in maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku howla yihiin deminta dabkaasi islamarkaana ay gurmad loo samaynayo dabka khasaare fara badan ayuu geystay waxaana hadda si xawliya u socda sidii lagu joojin lahaa dabkaasi guddoomiyaha degmada gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar injineer yaruusow ayaa waxa uu shaaciyey in magaalada muqdisho ay ka bilaawa doonto howlgallo cusub kadib markii muddooyinkii dambe ay dhaceen falal amni darro duuqa magaalada muqdisho waxa uu sheegay in howlgalka inta uu socdo dadka shacabka looga baahan yahay inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga islamarkaana dalka lagu soo rogo xaalad deg deg a guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho waxa uu sheegay in ciidamada ay guriguri u baari doonaan si loo xaqiijiyo amniga isagoona shacabka ugu baaqay inay dulqaataan inay dulqaad muujiyaan inta uu howlgalkaasi socdo sidoo kale waxa uu tilmaamay injineer yeruusow inay muddooy in waddooyinka qaar la xiri doono inta uu howlgalka socday hase yeeshee dadka xanuunsan maamulka gobolka banaadir oo u diyaariyey gaadiidka gurmadka deg dega ah
ula jirnay ujeedaduna ay ahayd sidii caasimadan amnigeedii loo xoojin lahaa loo sugi lahaa shacabkana ay u heli lahaayeen kalsooni buuxda arrintaas ku aadan si taas loo helo waxaa bilowday howlgallo ay ciidamada amnigu ay ka wadaan caasimadda waxaan rabnaa shacabka in howlgalladaas ay haydaha amniga kala shaqeeyaan ee ku fududeeyaan u sahlaan si aan amnigu waa waxaan wada leenahay aan ku wada ceshanay waa dareemi karnaa in culeysyo ka imaan karaan howlgallo haddii la qaadayo oo guryihii la baarayo oo xaafadihii la tegayo taasna waxaan rabnaa in culeysyadaas dulqaad la muujiyo isaga annaga maamulka haddaan nahayna sidii shacabka loogu adeegi lahaa waxaan diyaarinay basas iyo ambulance iyo wax laala wixii lagu taageeri lahaa shacabka gaar ahaan shacabka tabaalaysan oo goobaha u ka socda howlgallada ay saameyn ku yeelato waddooyinka xirana inaan u diyaarinay gaadiid loogu talagalay oo haddii qof mugul ama waayeel ama caruur ama dad bukaan ay u baahan yihiin meelaadaas meesha rabaan ha noqoto isbitaallo iyo howlaha muhiimka loo geeyo taasna waxaan u sameynayna waxay tahay annaga mas-uuliyad weyn baa naga saaran sidaas daraaddeed waxaan aad iyo aad u codsanaynaa warbaahinta soomaaliyeed kaalin weyn ayaa uga aadan arrimaha mas-uuliyadda amniga caasimadda kooxaha argagixisadu sababta ay u beegsadaan caasimadda sababta ay u beegsadaan meelaha halbowlaha
guddi loo saaray sugidda amniga magaalada muqdisho ayaa ka dooday amniga magaalada kulan saacado qaatay oo magaalada muqdisho ka dhacay waxaa si deg dega isugu yimid golaha wasiirada si gaara waxay uga doodeen amniga guud ee dalka iyagoona diiradda lagu saaray kan muqdisho amniga muqdisho oo muddooyinkii dambe si aan wanaagsanayn maalmihii lasoo dhaafay iyagoona ay dhaceen toddobaadkii tegay dhowr qarax oo ay ku dhinteen dad badan halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen inta oo kulanka socday waxaa wasiirada ay si adag uga doodeen sidii xal looga heli karo ammaanka waxaana markii dambe loo saaray guddi laga dhex doortay golaha wasiirada wasiirka dowladda wasiirka xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi xaamud oo kulanka kadib warbaahinta sharaxay qodobadii ka soo baxay shirkaasi dhex maray golaha wasiirada
ajandada keliya oo shirka looga hadlayo waxay ahayd amniga guud ee waddanka gaar ahaan amniga caasimadda ama magaalo madaxda muqdisho waxaa la siiyey wasiirada fursad ay mid walba uu ka soo jee ka soo jeedsado aaraadiisa ama fikraddiisa aaraadaasi fikradiisa oo la aruuriyey oo laisugu geeyey meel waxaana loo saaray guddi gooni ah oo golaha wasiirada ka kooban oo ra-iisul wasaaraha ay golaha ay ka codsadeen inay soo gudbiyaan qorshaha ay rabaan in lagu soo bandhigo maalmaha soo socdo waxaan shaki kaa gelaynin in dadaalada ay dawladdu wato ay noqon doonaan kuwa mirodhila mirodhalah cadowgana aan loo arkin inuu guulaystay ee uu ku taagan yahay lugihiisa ugu dambeeyey qaybtooda ugu dambaysay
al-shabaab ayaa afar ruux ku toogtay goob fagaaro oo ku taala gobolka shabeellada hoose gelinkii dambe ee shalay al-shabaab ayaa fagaaro ku yaala degmada kamsoma ee gobolka jubbada hoose waxa ay dil toogashaha ku fuliyeen afar ruux ay ku eedeeyeen dembiyo kala duwan afartan ruux ee al-shabaab waxay ku eedeeyeen inay kala shaqayna la leeyihiin sirdoonka caalamiga iyo kuwa maxalliga waxayna goobta dilka toogashada ka dhacay isugu yimid boqolaal ka mid a shacabka degmadaasi islamarkaana u soo daawasho tegay qaabka uu dilka u dhacayo dadka la toogtay ayaa kala ahaa aweys ismaaciil aadan oo ah shan iyo labaatan sano jir waxaanu la shaqayn jiray sirdoonka dowladda federaalk soomaaliya cilmi warsame cumar oo ah labaatan galba jir ahaana waxa uu la shaqayn jiray hay-adda lagu magacaabo b s u oo laga leeyahay dalka jukay cumar cabdulaahi cabdi oo labaatan iyo siddeed jir ah waxa uu la shaqayn jiray ciidamada jabuuti ee ku sugan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi iyo beledweyn waa hagaag dhegaystayaal halkaa warkaas kala socoteen waa raadiyaha cadaado goordhow waxaad maqli doontiin akhbaaraadka caalamka balse
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markan akhbaaraadka caalamka sanad guuradii koowaad ee dabadbaxayaasha qaso maanta la xusayo kumanaan falastiin ayaa maantay gelinka dambe isugu soo baxaya qase oo ay ku xusayaan sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay dibadbaxyadii dhiigga badan ku daatay ee ka dhacay darbiga israa'iil ee ka dhisatay xadka qasa ku dhowaad labaatan kun oo dibadbaxayaal ayaa ku dhintay xabado ay rideen israa'iil ciidamadeeda oo ku fureen dibadbaxayaashaasi waxaana sidoo kale ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada israa'iil saraakiisha caafimaadka falastiinta ayaa sheegay in hal nin oo ciidamada israa'iil ah eeraan uu ku dhintay meel u dhow derbigaasi ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka afghanistan cabdulla rashida ayaa ka badbaaday weerar ka dhacay waqooyiga dalkaasi oo lagu dilay mid ka mid a ilaaladiisa saraakiisha dalkaasi waxay sheegayaan in weerar gaadmaa lagu qaaday kolonyo uu la socday madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi urarka taalibaan ayaa sheegay inay qaadeen weerarkaasi socday halka saacada ayna ku dhaawaceen laba kale oo ka mid a ilaaladiisa waa isku daygii labaad ee lagu doonayo in lagu qaarajiyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi laakiinse uu ka badbaaday intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa khiyaaray warkii subaxnimaad kala socotay raadiyaha cadaado anigoo maad ayaan la socodsiinay warka soona saare sharmaaka ayaa farsameynaya saaka intaan warkan kiisa kale ku kulmi doona nabadgelyo